barakacayaasha ku nool kaamka Yaaqa ee magaalada Kismaayo ayaa ka cabanayo xaalad nolol xumo waxayna sheegeen inay haysato hooy xumo waxbarasho la'aan iyo biyo yari dadkani barakacayaasha ah ayaa dowlad goboleedka Jubbaland iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in lala gaaro gargaar bini'aadanimo anoonu nabi maxamed cali e waxaan ka hadlayaa kaankaan kaamyaab baahadiisa iyo dhibkaas qaba kaamkaan wax la siiya annaka ma aragna buush wixii loo dhistayna dhibkii oo noo keenay oon u tegnay oo buush u dhisanaa qabnaa allah annaka wax oo na soo gaara bacda biyaha baadka waa u baahan nahay allah wax na soo gaara ma jirta soomaali maxmed hadaana baahidiisa iyo oonko iyo maxaa la dhihi jiray waxbarasho la-aanta ee aan ka hadlayaa oo in badan deganaay laba sano camal uu deganaay waxbarashana aan lahayn bacbacdaasma wax kaloo noola qabtin aan lahayn oon iyo baahi iyo rafaad dayacnaan intaana ahaan kartaa bismillaahi raxmaan raxiim anigoo nadiif cali ah meeshan oo kaanyaaq gaajo iyo rafaad iyo silac biila-aan baad la-aan hood la-aan yaa ku joognaa gaajo waxaa jirta oo loo aruuray masaakiinka hooda jijiiso soomaali maxamed hadaan nahay waxaan ka codsanaynaa degdeg hayar doorayo noogu soo gaara sidoo kale guddoomiyaha kaamka yaaqa ayaa ka hadlay baahiyaha ka jira kaamka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin gudoomiyaha kaamyaaqan ahay waxaa dhib lahoon ka hadlayaa oon u sheegahayaa dadka imaadana mas-uuliyiinta ah kaamka inuu baahan yahay uu baahi qabo baadla-aan inuu yahay biila-aan inuu yahay waxbarashadaan inuu yahay xaafaadlaan inuu yahay hooyla-aan inuu yahay dhibaataas baan ka do-an qabnaa waxaan ka codsanaynaa dowladda sharafta in wax noo qabata dadkani barakacayaasha ah ayaa markay indhahaagu qabtaan waxaad dareemi kartaa inay jirto baahi badan oo dadkani ay ku nool yihiin xaalado nolol xumo